gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada gaalkacyo injineer maxamed cabdi cilmi ayaa si rasmi ah u daahfuray mashruuca dayactirka nalalka ku shaqeeya cadceeda ah ee solar lightska magaalada gaalkacyo munaasabada daahfurka waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha galmudug gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug qaar kamid ah agaasimayaasha maamulka dowlada hoose xubno ka socday hay-adda c b d iyo gudoomiyaasha xaafadaha degmada gaalkacyo injineer maxamed cabdi cilmi gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada gaalkacyo ayaa sheegay in nalalka cadceeda ku shaqeeya ay door muhiima ka qaadanayaan horumarinta bilicda magaalada korna u qaadayaan amniga habeenkii gaar ahaana meelaha ay dadka iyo gaadiidku ku badan yihiin
maantay sharaf bay noo tahay inaan iskugu nimaano kulan daahfur ah oo loo samaynahayo mashruuc horey ay iskula wadeen wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose oo lagu taabagelinayo nabadda gobolka mudug qaybaheeda kala duwan mashruucaas oo ay qayb ka yahay in magaalada iyo deegaanada loo sameeyo nalalka soolarka cadceedda si ay uga qayb qaataan horumarka iyo nabadda maantay waxaanu halkan ku daahfurnay ilaa laba boqol iyo labaatan iyo sideed xabo oo ka mid ah solar streetka magaalada ku yaala oo u baahnaa dayactir si amniga bulshada iyo ganacsigu ugu horumaro iyo ilaa afartan iyo laba xabo oo niyu ah oo qaybo cusub ah oo iyaguna laga hirgelinayo magaalada iyo deegaanada hoos yimaada waxaan rabaa marka inaan uga mahad celiyo dowladda galmudug oo mashruucan qayb ka ah sidoo kale doonarka dhaqaalaha ku bixinahaya hay-adda c b d dowladda hoose oo iyaduna qayb ka ah dhammaan waxaa loo adeegahayaa waa horumarinta iyo adeega bulshada waxaan rabaa marka inaan bulshada baaq u diro meel kasta oo laga mudo solar systemkan ama laga dayactiro waxaa laga rabaa bulshadu inay hanti ayagu ay leeyihiin weeye ilaashadaan dayactirka iyo howlgelinta nidaamkan ayaa qayb ka qaadanaya dadaalada maamulka dowladda hoose ee degmada gaalkacyo uu ku xoojinayo adeegyada bulshada iyo sugidda amniga degmada gaalkacyo